waxaan inay dibadac ku keenaysa waantaa qorshihii la waday ee ahayd in soomaaliya dib loo abuuro si ay u noqoto dad jira oo adduunka uga qaybsato khayraadka adduunka nabadgelyada
dagaalada waxaa la yiri waxaa qayb ka ah dad ka soo jeeda gobolada waqooyi maxay kula taha adigu waxaa kaba sheeka anugu meesha madaxlo odooyada markii somaliland magaalaa siyaadbacay waana ka soo baxday xamar wixii deganaa ilaa kismaayo deganaa shaksiyad waa laga yaaba inay degan yihiin laakiin anigu saddex iyo labaatanka sanadoodba magaalaa arrimaha ka soomaaliya qayb kabaan ahayn ka socda imankan anugu meesha mana degno danagama degana markaa wax anoo gacan ku leeyn ma jirto
marka maxay kula tahay dagaaladaas in cidda ka dambaysa
waxa weeye siyaasadan ah magaalan tahay qabiil kastoo qabiilka la yimaada laba goboy bad iyo doogo ee ahayn fikrad soomaaliyeed ee fikrid dibadda ka timi ah iyo dad soomaaliyeed iyagoo aan ka naxin soomaalida ayaa waxaan keenaya waxaa kala kala boodaya markaa cidii laga xoog badan yahay aan kala qoriy qoriyo badan yahay ayaa dee lagu duulaya markaa laakiin anagu waxaa la waxaan wadnaama jirto waxaana ceeb ku tahay dawladda ilax ku tahay madaxweyne xasan sheekh oo isaga wixii soomaali loo dhiibo dhan loogu talagalay magaalaan tahay cagta loo geliyey in magaalaan tahay beelo leeyahay waa waa jiibadiisa inay dad kale ku duulaan waxay artay foolxumo maxaa marka baaqaad jeedinaysa uu yahay arrintaasi dhiig baa daadanaya dad baa ka barakacaya dad baa isku haya halkaa idinku maxay idinla muuqataa maxaana ku baaqaysaa ani waxay la tahay in arrintan qof la dhulkiisa laga qaadayne dalka waa la leeyahay waana ogeysa dhulka waa waa la wada degi jiray soomaaliya galana baa ku leeyahay arsindooyin si nabad ay u deganaayeen dadka dhulka lah israaciil uga soo jeedaana waxa ixtiraam bay lahaayeen dadku way soo dhaweeyeen laakiin imika laylaas laga xaaqo oo ha lagu soo dulko waxay la tahay inay soomaaliya kala fogeynayso dibadaca ku keenaysa dadka soomaalida saddex iyo labaatanka sannadood magaanse leeleeliyey caarkood iyo caruurtood dibadda daafin yihiin in maanta dagaal cusub waa ilaa dooqoodeed aan samaysanayna oo waa meesha qofka xoogaaba qabsanaya xaalka inay dad soomaali ahayn ummadda soomaalida in laga dhaxaa weeye waxaa fiican in laga dadka loo turaa dhulka waa la wada leeyahay waa la wada degtaa wuxuu ku camirnaa marku dadu kala jaajaaga degaya ku camirnaa laakiin in ummadda kala sheegto oo u soo duulo oo dadka la barakiciyo waxaan arkaa inay foolxumo imaamso foolxumo tahay wallahi waan la yaabay maanta cidlahaa waxaan samayna maamulka maleeshiya laga saaro waan la yaabsaa dadka dadka maamulka sanaya haddaba dadkii ugu dhashay laga barakiciyo oo hub loo soo qaato yaa maamul loo samaynaya waxa weeye in magalaan tahay hubkii iyo dhaqaalihii la doonaya dowlad soomaaliya lagu dhiso la doonaya cadowga soomaaliya lagu baabiyo laga hortago in dad soomaaliya oo beerilaya lagu laayo waxaan umalaynaya inay cawaaqixumatin xunjukaya keeni doonto cawaaqixuma keeni doonto waxaana iskuweerlay dusha ka saaran tahay madaxweynaha xasan sheekh hadduu ku jirayo haddii kale isaga mas-uula maanta wixii ka dhacaa agagaarka xamar dowrkaa ka keenaysaa internetka keenaysaa cuqaashii cuqaashii ka shaleelada hoose joogi jirtay talyaanigu kala xaajoon jiray dadkii kula dagaalamay magaalada tahay talyaaniga dagaalkii dheeraha ka dhacay halkaa taarikhda waa la yaqaana shabeeda hoose taarikh maanta la sameynaya maaha marka anagu waxaan aragnaa inay cadaalad daro tahay dulmiguna ma fiicna haddaynu daawano dulmigana weligeed hore mari mayno markaa waxaan arkaa dulmi inuu meesha ka socdo laga wada dhiidiyaa weye dadkii soomaaliya calilahooda ma waxaad qabtaa marka beesha dirina halkaas hore u joogi jirtay anu waa dib ma aqaan laakiin reerka biyamaa la yidhaho dhulka waa degi jireen biyamaa reerka la yidhaha ama waan ka shaqeyn jiray shirinbood marka waa ka shaqeyn jiray janaale waa ka shaqeyn jiray waan aqaana dhulka ma ma aqaana inay tagaan laakiin biyamaal iyo dee digle waa maqlay tunida hore la yidhaha maxaa jiile dadku waa dega ilaa kurtuwanaya waa dadka jajaada dega marka marka ay jirto inta laga shareeyo jan cali jamaamayo waa dhul biyo maal ayaa weye dhulkaasi marka in dhulka la kaa